الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا كوي إلهي النبي الرميي إذا ناجيتم الرسول rasuulka haddii aada la munaajoonaysaan oo la hadlaysaan faqadimuu bayna yaday najwaakum faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum faqiinaas iyo had shawridda aada nebiga la shawraysaan horteeda sadaqatan sadaqa hormariya daalika kaasaa khayrun lakum idiin khayr badan wa adharu idiinna daahirnimo badan oo idiin wanaagsan waayo fa in lam tajiduu haddiina helaynin waa dadka ayagu aan waxba haysanin oo fuqarada ah fa ina allaha gafuurun raxiim ilaahay kii dunuubta dhaafo weeye subxaanahu wa tacaala raxiimun oo u naxariisanaya weeyo dadka aan ayagu waxba haysanin ama aan hantida lahayn waxba lagama doonayn sabo nusuulka aayadda laba qayboodba waa lagu sheegaa qeybta koobaad waxa weeye munaafiqiinta iyo yahuudda weliba qolada munaafiqiinta ayaa u badnayde ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam un hoos oola hadli jiray oo marba la shawri jiray oo hada badan maadaamau nabigu dadka diidaynin oo cidna uuna hadalka diidaynin yay nabiga waktiga kaga qaadi jireen hadalka marka waxaa la barayaa ilaahay dadka mu'miniinta uu barayaa ixtiraamka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay nabiga ixtiraamaan oo nabiga aysan dhibin way marka ilaahay wuxuu ku amray in qof kastoo doonayay inuu nabiga la shawro magaar wax ugu sheego inuu sadaqo dhiibo tafsiir labaad waxa weeye mu'miniinta qaar ka mid a ayadaas ayaa sidaa samayn jirayoo dad iska hadal jecel baa jiro markay hadalka uun bilaabaanna hadalkooda uun dhammaanaynin ka rasuulkaay hadalka ku dheeraynayaan mar la arko hadal bay u wadayaan sheekay u wadayaan gaar bay ugu sheekaynayaan qaar mu'miniinta ka mid a markay kuwan munaafiqiinta nabiga la shawrayaan ama qolo yahuuda ay nabiga u imaato o ay la hadlayaan mu'miniinta kale xoogaa waxaa gelaya murugo maxay u sheegayaa nabiga laanna kuwan daa'ima nabiga munaafiqiinta ayagu khayr kama doonayaan oo jihaadka loo baxa markii la yidhaahdo iyo way cabsanayaan oo inay baxaanna ma doonaya iimaan ma laha waxay leeyihin balaayaa la sheegay oo ciidamo ay soo bahaystay oo intaa ah marka ma wax dhibahay nabiga u sheegayaan bay ka murgayaan marka mu'miniintu marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku amray dadkii mu'miniinta ahaa mar alla markay doonaya inay nabiga la hadlaan inay sadaqo dhiibaan wax qadara lama sheegin sadaqadaas laakiin markaad nabiga la hadlaysaan hormariya sadaqo hormariya ilahay ku arrintii markaa dadka ay ku adkaatay xoolo meesha hadday soo galaan waa dhibaate wax nabiga u yimaado oo la hadlo waa la waayay waa aayadda waxaa la yidhi sid cali keligiisa ku camalfalay baa li aayadda sid cali wuxuu leeyahay aayad ilaahay kitaabkiisa ka mid a qof iga horeeya oo ku camalfalayna ma jiro qof iga dambeeya ku camalfalayna ma jiro manaaqibtiisa ay ka mid tahay sid cali basaa ku camalfalay aayadda cabdullaahi binu cumar saxaabiga la yidhahda wuxuu leeyahay saddex arrimood oo sid cali la siiyey hal mid ahoo ka mid ah waxaan ku bedelan lahaa min xumri nacam geela gudguduudan ama geela cascas baan ku bedelan lahaa yani waxay xoolaha ay ugu jeclahayn carabtu wax walbaan ku bedelan laha adduunyada ka mid guursiga uu faadimo guursaday binti rasuulillaah iyo yowmu khaybar maalinka uu nabigu calanka ugu dhiibay oo uu yihi nabigu bari nin calanka ilaahay rasuulkiisa jecel ilaahay rasuulkiisuna ay jecelin baan calanka u dhiibi doonaa iyo aayatu najwa camalfalka aayaddan keligii keliya uu ku camalfalay ee dadka kale ay samayn waayeen inkastoo durbaba la nasakhay aayaddani laakiin haddana intaa muddadaa gaaban toban maalmood bay ahayd iyo ka yar bay ahayd intaba waa la warinayaaye sida cali basaa ku camalfalay aayadda weliba rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu sida cali intuu bixiyey dirham bixiyey rasuulka uu la hadlay ayuu rasuulka kala uu kala tashaday oo wuxuu yidhi me meeqaan ilaahay saanu leeyahay meeqaan u sheegnaabay kula tahay inaan dadka nahno intaa bixiya rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dirham ka waran wuu badan yahay yaa rasuul allah ay nisfu dirham ka waran wuu badan yahay yaa rasuul allah ma awoodaan maxaad dhihi lahayd marka aduu maxaad dhihi lahayd markaasuu yidhi wasnu xabat shaciir xabad sareena masalkeeda oo dahaba yani qiimaheeda oo dahaba intaa ha laga qaado fa qaala wuxuu nabigu inaka la zahiid niyow aad baad adduunyada xaggeeda inaad dadka u yaraysaa doonaysaa maxay tahay xabad yani masalka wax aada u yar wey qiimo aada u yar dee dadkii baan waxba bixinayni wey marka intuu nabiga asagu bixiyey oo nabiga la hadlay ayuu weliba kala tashaday nabiga calayhi salaatu wasalaam maxii dadka la dhihi lahaa waa la nasakhay markaa ayadii waa oo ayadda ka dambaysaa nasakhay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay iyo nabiga rumeeyey mu'miniinta ahaayow idaa naajaytum rasuul rasuulka haddaad la munaajonaysaan marka munaajaadka waxaa la yidhahdaa faqa gaarka loola hadlo ama yani qofka oo lala shawro gaar loola shawro yaa la yidhaha munaaja waxaa dadka o dhan hadal aan u dhexaynin oo khaas ah idaa naajaytum rasuul haddii aada rasuulka rabtaan inaad la faqdaan ama la yani la koodaan faqadimuu hormariya oo dhiiba bayna yaday najwaakum faqii naas hortiisa sadaqatan sadaqa dhiib waa inaad wax bixisaan dalika khayru lakum waadhar kaasaa idin khayr badan oo idin ajir badan wa adharu lidunuubikum dunuubtiinana kaasaa u dahirna yaa dahirid badan oo haddaad sidaa samaysaan nabigaad ixtiraamaysaan calayhi salaatu wasalaam ixtiraamka nabiguna waa daacada ilaahay wey ilahay baa lagu dhawaanaya fain lam tajiduu haddiina helayni marka qofkaasi waan waxba haysanin dadka sadaqada laga doonaya ee lagu amray waa dadka wax haystee fain lam tajiduu haddiina waxba haysanin fa ina allaha gafuuru raxiim ilaahay waa gafuuru raxiimo waxba idinkama doonaya waxba laydin qaban maayo qofkan waxbaba haysanin waa aashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat aashfaqtum ma cabsateen an tuqadimuu inaad dhiibtaan oo hormarisaan bayna yaday najwaakum faqiina iyo shirkiina aada nabiga la shiraysaan oo gaar aad ola faqaysaan horteeda sadaqaatin sadaqooyin inaad dhiibtaan ma ka cabsateen khiftum alcayla walfaqr faqri baad ka yaabteen oo markastood nabiga la hadlay haddaa wax dhiibtaan markastood wax dhiibtaan inaad cayrtowdaan baad ka cabsateen soo ma faqri baad ka cabsateen faid lam tafcaluu haddiina yeelin haddaad yeeli weydeen wataaba allaahu calaykum ilaahayna uu idinka toobad aqbalayo rajaca cankum calaykum hada alxukma xukunkaa uu idinkala laabtay ilaahay taaba macnaheedu yani waa rajaca xukunkii la idin saaray ilaahay uu idinkala laabtee waxba la idinkama rabaade faaqiimuu salaata salaada ooga wa aatuu zakaata zakada bixiya wa adiicu llaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisa adeeca adiicu llaha fii awaamirihi warasuulahu fii sunani fii sunanihi wallaahu khabiirun bima tacmaluun waxaad camal falaysaanna ilaahay wuu og yahay subxaanahu watacaala aayaddan waxayna aayadda ka horraa markaa lagu nasakhay aayadda ayay nasakday marka aayadda aashfaqtum ma cabsateen an tuqadimuu inaad hormarisaan oo dhiibtaan bayna yaday najwaakum faqiina hortiisa yani faqida aad nabiga la faqaysaan ood la shawraysaan hortiisa sadaqaatin sadaqooyin inaad dhiibtaan ma cabsateen ma ka cabsateen yani oo faqri baad ka cabsateen soo ma qofku yani cabsida uu ka cabsanayo inuu wax dhiibo inuu ma wax waayo maalku ka dhamaado way ku ka cabsanay faid lam tafcaluu haddiina yeelin markaad yeeli weydeen wey waa inay adduunyadu idinku adag tahay wey wataaba allaahu calaykum ilaahayna wuu idinka toobad aqbale wuu idinkala laabtay xukunka taaba allaahu calaykum yani rajaca hada alxukma calaykum xukunkan ilaahay wuu idinkala laabtay yani wuu idinka celiye wey awal baa iyagaa lagu cabsiinayo ixtiraamka nabiga la dareensiinayo inay yani dhibkaan ay nabiga ku hayaan ay daayaan baa laga rabay mugta faaqiimu salaata salaada ooga salaada ku dadaala wa aatu zakaata zakadii baa markaa la fard yeelayo xukunkii markaa ay dhiibi lahaayeen inay markay nabiga la hadlaayaanba wax dhiibaan aayaddan oo aayatu zakadii oo waajib ahaa markaa nasakhdayna waa leeyahayo marka maalkiina dadkiina xoolaha leh maalka zakada ka dhiibo markii waqtiga sanadka la gaaro wa aatu zakaata zakada bixiya oo zakada waajibka a guta wey dadkiina xoolaha leh wa adiicu llaha ilaahay adeeca wa rasuulahu rasuulkiisa adeeca fii faraa'idihi ilaahay faraa-ishiisa ku adeeca rasuulkana sunnooyinkiisa uu idiin jidaynaya raaca oo ku adeeca wallaahu ilaahay khabiirun kii arkayo og weeye bimaa tacmaluuna bibaatini maa tacmaluun waxaad samaynaysaan daahirkiisa iska dhaha baatinkiisa uu ilaahay og yahay niyadii inuu ilaahay og yahay waxa qalbigiina ku jiro iyo niyadii inuu ilaahay og yahay alam tara ila aladiina tawallow qowma qadiba allahu calayhim alam tara alam taclam miyaadan ogay nebi maxamedow salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ila aladiina kuwa tawallow ka weli yeelanayo qowman qowm qadiba allahu calayhim ilaahay wuu cadhooday maa hum minkum maa hum kuwa sidaa yeelayo waa munaafiqiintii ee qoonka ilaahay u cadhooday ka weli yeeshay oo yahuudi ah maa hum ayagu minkum adinka idinka mid maaha oo iimaan dhab ah may laha oo lisaanka un daahirkay mu'miniin ka yihiina baatinka gaalay ka yihiin walaa minhum kuwa ay ka weli yeesheenna ka mid maaha qalbiga unbay kala jiraan daahirka muslimiintay kala jiraan wayaxlifuuna way dhaaranayaan calalkadibi been bay ku dhaaranayaan oo xumaantoodaas iyo gaaladaa ay ka weli yeelanayaan oy sirta muslimiinta u gudbinayaan oy u sheegayaan markii la weydiiyo been way dhaaranayaan wayaxlifuuna cala alkadibi been bay ku dhaaranayaan inayna nabiga waxba ka sheegin inayna sirtiisa gudbin qoladaa inayna la jirin ayay ku dhaaranayaan walxaalum ayagu yaclamuuna ay ogyihiin inay been tahayna way ogyihiin been ay ogyihiin bay ku dhaaranayaan ma ilaahayga abuuray bay marka wax ka qarin karaan maya marka munaafiqiinta way cabdullaahi binu binu ubay binu salool ninkii la ohan jiray iyo cabdullaahi binu nabtal mid kaloo la ohan jiray asaguna labadaas waa munaafiqiinta hogaamin jiray cabdullaahi binu ubay binu salool iyo cabdullaahi binu nabtal laba munaafiq bay ahaayeen oo ru'aasadii munaafiqiinta ka mid iimaankoodu lisaanka unbuu ahaa munaafiqiinta daahirka muslimiinta ay kala jiraan iimaankii bay ku dhawaaqayaan salaaddii bay tukanayaan xoolahooda wixii zakadii ku waajibtay bay ka bixinayaan yacni acmaasha islaamka daahirkay ka samaynayaan laakiin quluubtoodu ma aha islaamka way ka inkirsan yihiin waxaan oo dhan nabiga risaaladiisa way diidan yihiin aakhira la issoo bixinaya bacsigii waxaan dhan way inkirsan yihiin xaqii oo dhan bay inkirsan yihiin marka waa carabka keliya marka munaafiqiintu marka waa kufaartay ka mid yihiin waa gaalo lan iimaan nifaaqu hadduu iimaanka galo waa kufri wey nifaaqa laba qaybood oo nifaaq fi lcamal oo qofku hadduu camalka yani calaamatu calaamaatu nifaaq wax la yidhahdaa jiro khiyaanada iyo beenta iyo waxyaalaha calaamaatu nifaaq baa jiro oo qofku nifaaqa noocaas oo kaleta gaalnimo ma aha waa nifaaq fi lcamal wey laakiin nifaaqa caqiidiga ah oo qofku afka unbuu ka rumaysan yahay qalbiga waa ka diidan yahay waa gaalnimotaas munaafiqiintu gaaladay ka mid yihiin laakiin hadda adduunyada markii la joogo waa muslimiintay daahirka kala socdaan maalkoodii iyo naftoodii baa badbaadaysa oo muslimiinta ay ku xisaaban yihiin islaam baa nahay bay leeyihiin daahirka karo way ka hogaansamayaan laakiin quluubtoodu ma rumaysno ilaahay ma rumaynin mana u hogaansamin marka gaaladay ka mid yihiin mar alle markay keligood noqdaan ama qoladaas u tagaan rasuulkay wax ka sheegi jireen maalinmu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo qolalkiisii qol ka mida fadhiyo mufasiriinta qaarna waxaa lagu warinayaa may meel geed meel banaan uu fadhiyay madiine dhexdeeda mool nabigu joogay oo geed buu hoostiisu sidaa u fadhiyay saxaabadiisi baa la joogay iyo wuxuu ku yidhi yadlucu calaykum rajulu nin baa idinku soo bixi doona hadda nin baa noo imaan doona qalbuhu qalbu jabbaar qalbigiisu qalbu jabbaar uu yahay wa yanduru bicaynay shaytaan laba indhoodoo shaydaanna wuu leeyahay markii waxay la fadhiyay waxaa soo baxay cabdullaahi binu nabtal ninka la yidhahda nin gaabanoo maariin ahoo khafiif ahoo indho cagcagaaran buu ahaa indha asraq asraqulcayneyn bu wuu indha cagaarnaa markaasuu rasuulku u yeeha wuxuu ku yidhi adiga iyo asxaabtaada maxaad ii caayaysaan markaa xagga tagtaan maay haygasheed markaasuu dhaartay wallaahi yaa rasuul allah inaana weligaan waxba kaa sheegin waan u yeerayaa qoladii aniga la jirteen markaasay kulligood daar wada mareen inaan waxba kaaman sheeginay wayaxlifuuna cala alkadibi wahum yaclamuun baa ilahay been bay ku dhaaranayaan iyagoo og been bay ku dhaaran de waa munaafiq qof aan iimaan lahayn miyaa yani miyaa dhaar ka ka waabanayo inuu yani oo ka cabsanayo alam tara alam taclam miyaad ogeyn ila aladiina kuwa tawallow qowman qadiba allah tawallow ka weli yeeshay oo yani awliyay ka dhigteenoo naasiri sirtooday ku ameeyey ku siraysanayaanoo ayagaasay jecel yihiin waa idinla jirnaa bay leeyihiin waxbana u tari maayaan qowman bay ka weli yeesheen qoomkoo qadiba allaahu calayhim ilaahay uu cadho sifadaa waxaa ilaahay ku tilmaamay qolada yahuuda qadiya allah yani qoomka almaqduuba calayhim loo cadhooday waa qoomkaas qowman qadiba allaahu calayhim qoom ilaahay u cadhooday ayay ka weli yeelanayaan maa hum minkum walaa minhum kuwan munaafiqiinta ee noocaasa sifadooda nooca ay tahay oo daahirka adinka idinkala jiro ayaguna baatinka kala jiro adinka idinka mid maaha maa hum minkum adinka idinka mid maaha لأن ظاهر كم بين المسلمين كم يجينا يعني كشيء قلنا يعني حق بعضن كعقيدة ويدكو خلافسين ولا منهم كوا يكون يشين ويهود أنا كم من معها لأن قلبكم بيك لجران ظاهر كودوا خلافسين وظاهر كي مسلمين بانهي بليه أدنك إذن كلا جران مركا منافقين تو ميل لما جران مسلمين ترى لما جران قالوا لما جران في إلهي وكتب كتب المامل آه. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وإليه مركا دد قلنا دد كان كوا قالوا أنا لما جران توصل مرة عيان مسلمين ترى لما جران مركا ومذبذبين بين ذلك dhexday ku jiraan wayaxlifuuna way dhaaranayaan cala alkadibi been bay ku dhaaranayaan walxaal hum ayagu yaclamuuna ay ogyihiin annahum kaadibuun inay been sheegayaan way ogyihiin markaas beenta ku dhaaranayaan أعد الله إلهي وحود دياري لهم أيق عذابا عذاب عذابكم شديدا أدودا إنهم أيق ساء وحا حماذي ما كانوا يعملون waxa ay camal falayaan oo yani islaamka iyo iimaanka ay afka ka sheegayaan oo beenta ah oo qalbigooduna diidan yahay camalkoodaasaa xumaaday baa ilaahay waa nifaaqaas camalkaa xun ay samaynayaan acadda allahu ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum ayaga cadaaban cadaab baa ilaahay u diyaariyey cadaabkoo shadiidan aada u daro waa cadaab muhiinahoo way ku waarayaan cadaabkaay ku waarayaan waa cadaab aada u adag wey عير إلهي وحكوت المعمى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافقين تو نار تو حي يعني د دبقة أبوه وصيصو أي قال يعني أنا أيقا أبوه حنوي قال هذا قال لك سيحيي في الدرك الأسفل من النار بيقال يعني مركب عذابك شديد كإلهي وطلق عليه أعد الله إلهي وديار لهم أيقا عذابا عذاب عذابك شديدا آدو ضرب innahum ayagu saaa waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluun waxa ay samaynaya camal camalkoodaasaa xumaaday camalkoodaa xun ee munaafaqnimada ah kufr caleelo kufr calooleedkaas ay ku camalfalayaan kaasaa xumaaday wey ittakhaduu aymaanahum junnatan fasaduu can sabiili illah ittakhaduu aymaanahum dhaartoodii waxay ka yeesheen junnatan tursan wa wiqaaya dhaartii bay waxay ka dhigteen gaashaan ay isku daafacayaanoo in yani dhibaato loo geysto ayay kaga nabadgelayaan w adduunyada markay joogaan muslimiintii bay ka nabadgelayaano naftoodii iyo maalkoodiiba waa la badbaadinaya laanna afkii bay uga dhawaaqayaan islaamka ittakhaduu waxay ka yeesheen aymaanahum dhaartoodii bay junnatan ka dhigteen gaashaan bay ka dhigteen wiqaayay ka dhigteen tursan wa wiqaaya gaashaan ayay ka dhigteen fasaduu markaasay manciyeen can sabiili illaah ilaahay waddadiisii bay dadka ka rebayaan oo markii jihaadka la aadayo dadka yacni khalkhal bay ku furayaan waxay leeyihin meesha waa lagu dhammaanaya dad yar baan nahay ciidami yani waa nalaga badan yahay waxaan dadka tabar u hayno ma aha muxumed nabigu yani waxaana tawarhayni buu nagu nagu halaagaya nagu a waa halaagsamina markaasaa dadkii ducafadaay o dhan baa shaki wada gelaya shaki bay ku rideen munaafiqiin asxaab badan bay leeyihiin ku xiran ayagoo ayuu yani u diidaya ka reebeen ilaahay yani daacadiisii iyo khayrkii fii sabiili llahi bay dadka ka reebayaan bay ka mancinayaan fasaduu way reebeen can sabiili illah ilaahay waddadiisii bay reebeen falahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo muhiinun duu ihaanatin ihaana u saaxiib waa cadaabka muhiinka ana waa midka cadaabu khuluud wey cadaabka lagu waarayo munaafiqiintu marka way ku waarayaan naartay ku waarayaan ana waa waa kafara wey waa gaalo wey falahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo muhiinun duu ihaanatin cadaabka muhiinka ana waa cadaabu lkhuluud wey midka lagu waarayo wey lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-a lan tugniya deeqi mayso canhum ayaga xaggooda amwaaluhum maalkoodu walaa awlaaduhum awlaadoodu min allahi min cadaab illaahi shay-a ilaahay cadaabkiisa waxba kama reebin ulaa'ika kuwaasu asxaabu nnaar naarta asxaabteedii weeye hum ayagu fiihaa naarta ayay khaaliduuna ku waareen weligood naartay ku jireen lan tuqniya deeqi mayso canhum xaggooda amwaaluhum maalkooda walaa owlaaduhum owlaadoodu min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa shay-an waxba ka deeqi mayso aakhare cadaab baa jire cadaabkaas yani daa- ciba- yani daacada iimaanka iyo camalka saalixa iyo yaad oga badbaadaysaana aakhare u camalfala markii la yidhaahdo waxay leeyihin maya aakhire haddayba jirto oo laysoo bixiyo dee maalka annaga iyo awlaadda annagaan isku difaacayna yani dad xoolo laa nahay awlaad lahu hanti laa nahay lan tuqniya deeqi mayso canhum xaggooda amwaaluhum maalkooda walaa awlaaduhum awlaadoodu min allaahi min cadaabillaahi shay-a ilahay cadaabkiisa waxba ka deeqi mayso ulaa'ika kuwaasu asxaabu nnaar naarta asxaabteedii weeye hum ayagu fiihaa naarta fiigeeday khaaliduuna ku warayaan hum khaaliduuna fiiha fi naar naartay ku waarayaan cadaabkay ku iyo ku waari doonaan weligood ku jiray yowma yabcahuhum allahu jamiican yowma maalin buu u sugnaaday cadaabkaas cadaabkaas wuxuu u sugnaaday maalin yabcahuhum allah ilaahay uu soo bixin doono jamiican dhammaantood fayahlifuuna way dhaaranayaan lahu lilaahi ilaahay bay u dhaaranayaan kamaa yaxlifuuna lakum fi dunya si hadda adinka idinkugu dhaaranayaan wayaxsabuuna waxay malaynayaan annahum ayagu calaa shayin shay inay ku sugan yihiin dhaartoodaas inay ku badbaadayaan oo markay siday adduunyada markay joogeen islaamkay isku qarinay afkay ka sheeganayeen markii beenta maxaa maxaa u sheegay maxaa dhibaatada u samaynaysaan la yidhahdana way dhaaran jireen waa la iska dayn jiray adduunyada soo ma marka waxay u malaynayaan annahum calaa shay aakhirana inay ku badbaadi doonaan marka ilaahay u dhaartaan ilaah muminiin baa nahay markay alaa inahum hum lkaadibuun allah hooyaay inahum ayagu hum ayagu alkaadibuuna waa beenaalayaal iimaankooda waxba kama jiro waxay sheegayaan oo dhanna waa been dhaartoodaasna waa been wey dhaar beenay ku dhaaranayaan yowma yabcahuhum allah marka waxaa lagu tacalujinaya falahum cadaabun muhiinun taa hore falahum cadaabun muhiinun cadaab yani muhiin ah oo cadaabu ihaano aha u sugnaaday yowma maalin yabcahuhum allahu jamiican dhammaantood ilaahay uu soo saari doono oo maalin dadka o dhan ba lasoo bixin doona fayaxlifuuna way dhaaranayaan lahu lilaahi ilaahay bay u dhaaran doonaan kamaa yaxlifuuna lakum sidai hadda idinka idinkugu dhaaranayaan bay berrina u dhaaran doonaan ilaahay bay u dhaaranayaan beentii bay ku dhaaranayaan wayaxsabuuna waxay u malaynayaan annahum iyagu calaa shay inay ku sugan yihiin dhaartaa inay ku badbaadayaan bay moodayaan oo waxa way u tarayso alaa inahum hum lkaadibuun waa beenaalayaal baa ilaahay kaadibiin wey yacni iimaankoodii bay been ku sheegeen waxay ku dhaaranayaan waa been qowlkooda oo idil waa been de waa munaafiqiin wey istaxwada calayhim shayطaanu faansaahum dikr allah istaxwada calayhim waxaa ka qaalib noqday istawlaa waqalaba calayhim ashayطaan shaydaan baa ka qaalib noqday faansaahum dikr allah dikriga ilaahay buu hilmaansiiyey dikriga ilaahay ayuu hilmaansiiyeyo fi lcamali fi daacat illaah ayuu ilaahay hilmaansiiye iyo shaydaanku hilmaansiiye wey ilaahay daacadiisa inay la yimaadaan oy daacada awaamirta ilaahay sameeyaan wuxuu ilaahay ka reebay inay ka haraan oo maxaarimta iska ilaaliyaan taasuu hilmaansiiye ulaa'ika kuwaasu xisbu shaydaan shaydaanka jamaacadiisii wey alaa ina xisba shaydaan shaydaanka xisbigiisi iyo jamaacadiisu hum ulkhaasiruun kuwa khasaaray wey shaydaanka jamaacadiisina waa kuu khasaar dee dhammaantood naartay galayaan shaydaanku asagu lacnad ilaahay baa ku dhacday lacnad buu qabaayo wuxuu doonayaa wax naarta la gala inuu helo doonaya dadkana wuxuu ugu yeerayaa waa cadowo in naarta lala galu doonaya soo ma in naarta lala gala ayuu doonaya innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir baa ilaahay xisbigiisa wuxuu ugu yeerayaa waxa adduunyada dadka uu yani uu quruurka ugu wade ugu khayaanaya ee dhibaatada ugu wadaba waxa weeye in maciisa la noqduu rabaa naarta lala galo hadhowna wuxuu leeyahay de ilaahayna wuu idin yeeray anigana waa idin yeeray aniga waa isoo raacdeen aniga miyaa idin qasbe war ama aan qaylino hadda ama aan calaacalno naarta waa ku jirnaayo warka iska dhaafu leer lana asagu inuu inuu waxba helaynin buu ogyahay soo ma markii meesha lala galo bas wuxuu leeyahay de calaacalka iska daayo markii la yidhaha hadhow kaar baa kugu dhacday waxaan adigaa noola istaxwada calayhim shaydaanu shaydaankii baa ka qaalib noqday faansaahum wuxuu hilmaansiiyey dikra allah ilaahay dikrigiisa buu hilmaansiiyey munaafiqiintu ilaahay ma xusaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila baa ilaahay waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila markay tukanayaan ayagoo wahsanayay kacayaan salaadoodu yani waa wahsi lan waa salaad un la doonayo in dad lagu nabadgalo oo seefta looga nabadgelya ama seefta wax iimaanka iimaanka waa iimaanka ay seefta oga badbaadayaan seefta idin marin way marka markay tukanayaan ilaahay dartii iyo daaca jeceel iyo khushuuc uma tukanayaan way wahsanayaan way wahsanayaan markay keligood yihiin maba daacaystaan markay dadka la joogaan bay status bay u tukanayaan oo inay muslimiin yihiin ana ko aka ay ku badbaadaan yuraa'uuna annaas dadka istutusayaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilaahay maba xusaan ilaa wax yar mooyaane markaasay dadka la joogaan oo ku dayanayaan mooyaane xus ilaahay male marka dikrigii ilaahay buu hilmaansiiyey shaydaanku nisyaanka yani wa yakuunu yani yakunu bimacna alkafla wa yakunu bimacna tarki labadu baa lagu fasiraa oo nisyaanka waxa weye wuxuu hilmaansiiyey kaflu ku riday can dikri illaahi fi lcamali fi daacati illaahi ilaahay daacadiisii iyo wixii ridihiisa lagu gaarayey ayuu hilmaansiiyey oo mana yani kafla wey waa hilmaan buu ku riday bimacna tarkina wuu noqdaayo hilmaan buu ku rido fatarakuu daacat allah ilahay daacadiisii bay ka tageen dikrigii ilahay bay ka tageen daacada ilaahay bay ka tageen lanna nasyaan buu ku riday istaxwada calayhim shaydaanu shaydaankii baa ka qaalib noqday faansaahum dikr allah ilaahay dikrigiisa buu hilmaansiiyey ulaaika ulaaika kuwaas xisbu shaydaan shaydaanka jamaacadiisii wey alaa ina xisba shaydaan shaydaanka jamaacadiisa hum lkhaasiruuna kuwa khasaareen fi dunya walaakhira way khasaareen tacabkoodii baa ba-ay wey wax ay ilaahay agtiisa ku leeyihiin oo aakhire ay leeyihiin ma jiro inta ay dadka dhex joogaan ay salaada la tukanayaane soomayaan zakada bixinayaan dad ay rafaadayaan camalkooda waxba kama helayaan way khasaareen fi dunya walaakhira in aladiina yuxaaduuna allaha warasuula adduunyadana faleexa iyo ceeb baa u taala inay sidaa yihiinna waa la ogyahay oo suuradda yani munaafiqiinta waxaa aada u ceebaysay suuradda leeyahay suuratu tawba suuratu tawba waxaa la yidhahda waa suuraddii munaafiqiinta ceebaysay baa la xoog waxay yihiin oo dhan bay suuradda ka warramaysa marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa loo waxyooday wuu ogaa munaafiqiinta kulligood wuu wada yaqaan ayagoo saasuu haddana nabigu iska daynaya muusa laynaynin waxba kuma samayn wuu iska dhaaf maadaama daahirka ay afka islaamkii ka sheegayaan wuxuu diidayay nabiga calayhi salaatu wasalaam markay asxaabtu ay yidhahdaan rasuulka ilaahay waxan kan midka yani munaafaqan maan dilno munaafiqiinta wax ka mid a markay xumaan sameeyaan iska daayo nabigu calayhi salatu wasalaam iska daayo lagu sheekeysanayo lagu sheekeysan maayo maxamed asxaabtiisu laynayaan leanna wixii afkii islaam bay ka yihin mogtahay haddii uun waxaad ku xakaloo cadaalada islaamka waxay maqlayaan oo waaba muslimiine waa ka tawxiidka ku dhawaaqayaan way la tukanayaan wax kastay samaynayaan muxuu u dilayaa dadkiisii buu eber ka dhigay qayb buu laayay nus buu laayay siyaasad baa marka laska dhaafaya إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا أولئك في الأذلين إن الذين كوا يحادون الله إلهي لعلي تميم يحادون الله يخالفون الله ويعصون الله إلهي بي خلافيان way caasinayaan marka ilaahay bay la collaytameen shaaqu llaha bay la macno tahay yani khaalafuu wacasow allah ilaahay bay khilaafeen oo way caasiyeen lanna amarka ilaahay qofka diido waa qof ilaahay ka hor imaaday wey uu ka hor imaaday in aladiina kuwa yuxaaduuna allah ilaahay la collaytamaya wa rasuulahu rasuulkiisa la collaytamaya ulaa'ika kuwaasu fi ladalliin kuwa dulloobay weeye fi dunya walaakhira waa adalliin wey dadka ayagaa ugu dullinimo badan wey ilaana dulli bay ku nool yihiin adduunyada dulli bay ku nool yihiin aakhirana naar bay galayaan kataba allahu laaglibanna ana wa rusuli ina allaha qawiyun casiiz kataba allah qadaa ilaahay wuxuu xukumay wa kataba filmaw- fi lawxi lmaxfuudna uu ku qoray la aqlimanna waxaa qaalib noqonaya oo qaalib noqonaya ana aniga iyo wa rusuli rusushayda aniga iyo rusushayda qaalib noqonaysa ilaahay ina allaha ilaahay qawiyun casiiz qawiyun kii qaaliba weeye casiizun aladi laa yuqaalib laga qaalib noqon weye kataba allaahu ilaahay wuxuu qadaray xakama wa kataba fi lmawxi- fi law- fi lawxi lmaxfuud wey wuxuu ilaahay xukumay oo lawx maxfuudka uu ku qoray azaligii hore la aqlimanna ana anigaa qaalib noqonay dee ilaahay amarkiisa wax ka hor iman kara ma jiro axad ilaahay ka qaalib noqon kara ma jiro warusuli rusushayduna way qaalib noqon fil xarbi bay ku qaalib noqon wa bilxujati bay ku qaalib noqon oo kuwa ka hor imaanaya hadday da- dagaal la galaanna way ka qaalib noqon xujadana way kaga qaalib noqonayaano dee rasuul cid xujo kala hor imaan karta ma jiro laanna rasuulka mucjizaad baa la siiyo ilaahay ku ayiday marka labadu way ku qaalib noqonayaan rususha lala soo diray yani inay xarbiga oo ay dagaalka diinta dadku markay dacwada diidaan inay dagaal ku gaarsiiyaan iyo xujada labadaba way ku qaalib noqonayaan wa rasuli rusushayduna way qaalib noqonayaan ina allaha ilaahay qawiyun kii qaaliba weeye casiizun aladi laa yuqaalib laga qaalib noqonaya laa tajidu qowman yu'minuuna billahi walyawmi alaakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulah walow kaanuu aabaahum aw abnaahum laa tajidu heli maysid nabi maxamedow salawaat ullahi wasalaamu caleyh qowman qowm qoomkoo yu'minuuna billaahi ilaahay rumaynaya walyowmi alaakhir ilaahay iyo yoomka aakhira rumaynaya yuwaaduuna haddana jecel oo xidhiirinayo man xaada allaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa qofkii la calayta walow kaanuu aabaahum aabbayaalkoodii dhalay baa noqdeen aabbayaalkoodii dhalay hadday ilaahay iyo rasuulkiisa la collaytamaan ay ka hor imaadaan inay jeclaadaan lagama yaabay xidhiiriyaan ow abnaa'ahum ilmahoodiiba ha noqdeen ninka mu'minka ah hadduu canugiisu ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafo uu ka hor imaado ma jeclaanayo ow ikhwaanahum walaalahood ha noqdeen ow cashiiratahum wey ama qaraabadooda ha noqdeen sidaa ahayn saxaabadu kuwii iimaanka diiday oo aabaadoodii iyo ilmo awlaaddoodii iyo aqribadoodii cashiiradoodii ah way la dagaalameen way gooyeen bal dagaalka markay isaga hor imaadaanna way dilayeen way dilayeen dagaalkii beder abu cubaydata ibnu jaraax yaa aabbihiis yaa ku jiray mushrikiinta yowmu beder yani dagaalka lala galay faqatalahu abu cubaydaa dilay aabbihiisu halkaa ku dilay de waa la kari waayey wuxuu ilaah iyo rasuulkiisu iyuu la dagaalamayaa soo ma diintuu la dagaalamayaa wuu dilay abubakr sidiiq maalintaa beder wiil wiilkiis asaguu dhalay oo cabdullaahi bin abubakar la yidhahdaa ka mid ahay qurayshtii ka timid xagga magaaladaha aan islaamka qaadanin mubaarasa inuu u sameeyo damay soo bax buy soo bax sabkaasa ku jirtaa soo maha abubakar wuxuu yidhi soo bax nabigaa ka celiya calayhi salaatu wasalaam iska dhaaf wuu ku yidhi wuu u diiday yacni inuu mubaarisa la galo wuxuu ku yidhi maticnaa binafsika ya ababakar alam taclam anaka samcii wa basarii so inaad dadka dhan iga sokayso ishaydi maqalkaygaatay soo maoga joog iska dhaaf waxba mubaarasa hau samaynin inuu kama kama dhawaabtan inuu dilu doonayo hadday abnaadooda yihiin xataa inay dilaan bay doonayaan ow ikhwaanahum muscab bin cumayr walaalkiisoo cubaydata bin cumayr la yidhaahdo ayuu yowmu beder dilay walaalkiisu dilay ow cashiiratahum cumar bin khadaab abtigiisoo caas binu hishaam la yidhaahdo ayuu dilay yowmu beder isagaa dilay xamza iyo caliy bn abi aalib labaduba waa kuwii mubaarisadii u horeeyey la galay cutba iyo shayba iyo weliid oy dad isugu xogeen oo ilmaadiirta markii da- safkii laysu soo saftay saddex nin oo ree ansaareeda cutba iyo shayba oo walaalo ah cutba bin abi mucayd iyo shaybata bin abi mucayd iyo weliid bin cutba oo u dhalay waa laba wada dhalatay iyo wiilkan ay dhaleen saddexdoodii baa soo baxay marka saddex wiiloo ree ansaareed ah markii saddex nin oo ree ansaareed ah soo baxay marka cutba wuu hadlayoo man antum buu yidhi naxnu lansaar yaa muxamed akhrij ilaynaa akfaa'ana ma doonayno aniga nimankan ansaareed aad meesha keentee kuwa aniga kufka noo noo dhikamo reer qureysheed baan doonayna nimanka reer qureysheed soo raacaan doonayna aniga hadda way kibirsan yihiin markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qum yaa xamza qum yaa caliy qum yaa cubayda cubaydata bin lxaaris bin cabdimualib saddex nin oo reer cabdimualib uu nabigu soo saaray qurayshtii dadkii kaleba maaha sii foga Ah, saddex nin oo reer cabdimualiba yuu soo saaray waa adeerkiis iyo labadan kalena waa ilma adeertii cali bin abi aalib iyo cubaydata bin xaaris bin cabdimualib saddexdoodii baa soo baxay waa ku xamsi leeyahay markii saa isaga hor yimaadeen yuri anaxnu nudaraa'ukum soo ma nihin hadda ak- kufkiina soo ma nihin dadkii aad rabteen nacam bay yidhaahdeen markaasuu ku bilaabay de xamsaa ku bilaabay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah buu yidhi ku bil- xamza iyo caliyun labadii ay ku aadeen cutba iyo shaybay ahaayeen labadiba way dileen cubayda binu xaaris bin cabdimualib iyo weliid binu cutbana labadoodiba way isdhaawaceen labadii seefay isdhaafsadeen markaasuu nin kana dhaawacmay oo halkaa lowga ilaa lowga ilaa korkiisaasay cubayda iyo kaga dhacday seeftu ninka kalena si fiican bay ugu dhacday labadiba way dhaawacmeen xamse iyo caliyun baa ku soo laabtay oo way israaciyeen weliid cubaydana way soo qaadeen safka markii la keenay kadib cabarajo kadib uu dhintay markaa marka dadka dadka ugu xig ugu dhowba ha ahaadeene way la dagaal waxba ka reeban maayaan waxba ka reeban maayaan waxaa kaloo la wariyey cabdullaahi binu ubayo binu salool munaafiq wiil cabdullaahi la yidhaahdo u dhalay oo mu'mina cajiiba ayo waxaa loo ohan jiray cabdullaahi binu cabdullaahi binu ubay binu salool isaga cabdullahi dhihi jira abisna cabdullahi layihi mar alla markuu hadal xun ka maqlo rasuulku imaan jaa rasuul allah ma ii idmaysa waa dilaya iska daa buu dhihi jira nabiga alayhi salaatu wasalaam dil waa u sabray inaa iska dhaafo maalin buu rasuulku u yimid calayhi salaatu wasalaam marka rasuulku sharaab uu cabayy biyuu cabayy wuxuu yaa rasuul allah biyahan bal wax yaroo hamba hamba a ka soo reeb aabbahay baan bal u geenaya hadduu bal hambadaada cabo inuu ilaahay qalbigiisa dahiro balaayadan iyo nifaaqan qalbiga u fadhiyo inuu ilaahay ka saaro marka rasuulku u dhiibay wuu u tagay wuxuu yidhi abba biyahan cab maxay yihiin waa fadladii nabiga sala allahu calayhi wasalam nabiga hambadiisi wey bal inuu ilaahay qulubtaada ku dahiro wuxuu ku yidhi wuxuu ugu jawaabay balikaafir munaafiq de waxaan iimaan lahayn alaa ta'tiinii bibawli ummik fahuwa khayrun min hada walaxalal hooyadaa kaalideeda maxaad igu keeni weyda kaasaa dhaamay laa xawla walaa quwata illa billah asagaa soo cabihii biyihii cabay rasuulku usoo noqday wuxuu yaa rasuul asagoo aada murugaysan ifasax bar yaa rasuul allah madaxiisaa soo goynaya kaas iska daa buu nabigu yihi alayhi salaa slam iska daa Ah. waxaa dhacday eh, abu quxaafa abubakar aabihiis intuuna islaamin yuu maalin nabiga wax ka sheegay asagoo abubakarna ag fadhiyo ayuu rasuulka wax ka sheegay abubakar dharbaaxan buu la sii daayay halkaa intuu ku dhuftay baa halkaa kula tuuray gooruu ku dhuftay buu moog markaasuu rasuulku u yimid oo wuu u sheegay markaas facalta nacam maxaa u samaysaas maxaa u dishay abaha wax kasta ha sheegay iska dhaha dilna abaha maya yaa rasuul allah maalintaas seeftii anba ii dhoweyn hadday ag taali lahayd kurkaaga goyn lahaa buuri yacni iimaankaan u saamixi karin in rasuulka wax laga sheegay calayhi salaatu wasalaam ya markii suuratu munaafiqiin waataan kusoo marnay cabdullaahi bn ubay bn salol lain rajacnaa ila lmadiinati layukhrijana alcazu minha aladal layukhrijana alcazu asagaa isku jeedo midka casiiska ahee reer madiinaad yani ninka ugu qiimaha badana wuxuu ka saari doonaa madiino aladal rasuulku ku jeeda calayhi salaam markii lasoo laabtay ee magaaladii la yimid cabdula wiilkiisii cabdullaahi iriduu istaagay magaalada geeskeeduu istaagay halkan ma ka gelaysid buuri ilaa rasuulku kuu soo idmay alcazu huwa rasuulullah wa anta aladalu daliilkuna waa adig mana gelaysid maanta magaalada inuu rasuulku kuu idmo markaas waa maalaka weylak war maxaad iga rabtaa ma hortayda dhaabta adigu soo kuma dhalin waxaa iska dhaaf buuri ma gel halka ma gelaysid ama kurkaan kaa jara inuu rasuulku fasaxa mooga rasuulkaa markaa adeeg u diray wuxuu yidhi iska dhaaf iska dhaafa soo gala iska daa marka aayaddu marka waxay ka warramaysaa saxaabadu siday ahaayeen dadkii oo yacni markay iimaankii qaateen kuwa ehelkooda ah oo waalidiintoodii iyo ilmahoodii ay dhaleen iyo walaalahoodii iyo aqribadoodii kale waxa aan iimaanka lahayn inayna marnaba yani ayna jeclaanaynin iimaankooday markaa ka warramaysaa saxaabadu saxaabada iimaankooda ay aayadda ka warramaysa oo ilaahay subxaana wa tacaala saxaabadu ku ammaanaya balfir iimaankooda laa tajidu heli maysid qowman qowm yu'minuuna rumaynaya billaahi ilaahay walyowmi alaakhir ilaahay yoonka aakhir rumaynaya yuwaaduuna jecel oo xidhiirinaya man xaada allaha wa rasuula ilaahay iyo rasuulkiisa kuwa la colaytamay oo caasiyey oo amarkoodii khilaafay haddana jecel ma helaysa yani iimaanka iyo gaalnimo gaaladoo la jeclaado isku meel ma gelayaan isku meel ma gelayaan walow kaanuu aabbaa'ahum aabbayaalkoodba ha noqdeen aabbayaalkoodba ha noqdeen sida uu abu cubayda aabbihiis uu ula dagaalamay oo u dilay abubakar aabbihiis buu dharbaaxay cabdullaahi bin cabdullaahi bin ubay aabbihiisba markaa markasta uu leeyahay inuu diluu doonayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam difaacidiisa walow kaanuu aabaa'ahum ow abnaa'ahum wiilashoodiiba ha noqdeen wiilashoodii bay dilayaan hadday diinta ka hor imaadaan oy diidaan ayay diidayaan ilahay rasuulkiisa ay la colaytamaan ow ikhwaanahum walaalahoodba ha noqdeen muscab bin cumayr walaalkiis cubaydata bin cumayr buu dilay yowma badar ow cashiiratahum qaraabadoodiiba ha noqdeen qaraabadooda ha noqdeen cumar bin khadaab abtigiisuu dilay caas bin yani bin hishaam alcaas bin yani hishaam ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaan ulaa'ika kuwaasu kataba fii quluubihim quluubtooda ilaahay wuxuu ku sugay aliimaana iimaanka ilaahay ku sugay waayadahum ilaahay wuxuu ku ayiday biruuxin oo minhu ilahay xaggiisa ka ah yacni iimaan ilaahay xaggiisa iyo ilhaam ruux yacni waa ilhaami weye آه. وإلهي حقي سا يقين إيمان با حقي سا إلهي سوق إلهي كو أيد ويدخلهم إلهي وحو قلنا يا جنات جنوين با إلهي قلنا تجري أي سعونيسا من تحت أهوستيد الأنهار وبيالي قلقليا خالدين حاليين فيها كو كوارين أولئك كواسو كتب في قلوبهم قلوبتود إلهي وحو كسوغي الإيمان إيمان با إلهي كسوغي قلوبتود إيمان با إلهي كسوغي إيمان كود وإيمان قوي أوي وأيدهم إلهي وحكو أيدي بالروح منه روح أساق حقي سكا هذا وإلهي كأول يعني ووحي إلهامي ولقو أدكي وإيمان كود إلهي وكسو غايو ويدخلهم إلهي وحو قلنا يا جنات جنوي با إلهي قلنا يا جنات كاسو تجري أي سعون أيسو من تحتها هوست هذا الأنهار وبيال أي سعون يا جنو أي وبيال سعون يان هوست هذا أي إلهي كو أبال مرني لأن جنة يعني waxaa qulqulaya geedaheeda beeraheeda iyo geedaheeda iyo guryaheeda waaweyn iyo saraheeda waxaa hoos socdo webiyaal yaa hoos socdo webiyaal afar ah oo yani webiyaasha ilaahay uu ku tilmaamay fi suurati muxamed yaa hoos soconaya fiiha anhaarun min maa'in gayri aasinin wa anhaarun min labanin lam yataqayar dacmu wa anhaarun min casalin musafan وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أفر تهوبي وهجنا رسلاء قول قولي ما شيء رمان بقدر سنة دبغيها سري أقول تبيها يو كربة يو كعيا أصبح نقولها ما شيء وإلى أن قوئين وصيص كقول قولي جنة بحدة دو نعمة على جنة دو ودار الجزاء ما الإله هو تلقى لأنه أبا المريم مؤمنين تو جناتكو تجري هي سعونيسو يدخلهم ويدخلهم إلهي وحقلنا جنات جنوين يبيرا واوين تجري هي سعونيسو من تحت أهوس ذا الأنهار وبيال سعوني خالدين حاليا كوكو وريا فيها حبكسي يعني عجيب بدن جنة حيالها سيم عانينا وحكم ذا حياة ذا وحياة خلود وي حياة دائمة وان غيري كان غيري ماله مركي هلو جنة جنة اي قلان ehlu naarka naarta ay galaan naarta iyo jannada dhexdeeda malakumood baa la keenaya calaa suurati kabsh asagoo one u eg one weyn markaasaa meesha lagu gowracaya halkaa lagu biraynaya markaasa waxaa le ya ahla aljanna khuluudun bilaa mowt wa ya ahla annaar khuluudun bilaa mowt ninkii laga cabsan jiray eberdi ka dhigay soo kan maa mar dambe arki maysaan meeshaa lagu gowrac marka waa xayaata yani daa abadiya ahlu jannuhu waxay farxayaan farxada inay weligood farxin maxaa yeele nicmadan ay ku jiraan meel laga tegi karaba maaha markii la yidhi weligiin ka tegi maysaan mana dhimanaysaan farax ay weligood farxin bay farxan ahlu naarkuna markaasaa muruga oo dhan baa isugu imaanay murugayna weligood murgin bay murgi doona ee murgi doona waxaa la yidhi ahlu jannaha haddii la yidhaahdo sida xadiida kusoo aroortay haddii la yidhaahdo jannada waxaad dhex joogaysaan bicadadi xasaati dunya bicadadi xasadunya adduunyada inta dhagax taalo qaruuraxa waxaan bacaadkan farada badan iyo qaruuraxa yararka inta taalo sanooyin laga dhigay intaa markay dhammaato kadib baad ka bixi doontaan haddii la yidhaha way murgi lahayn oo wax la tiriyo un soo maha milyan bilyan ha noqdo bilyan bilyan ha noqdo laakiin haddii un koo laboo la yidhaahdo uu dhammaan un soo maha way way murgi lahayn wax dhammaanaya weeye ahlu naarkana haddii la yidhaahdo bixasasi bicadadi xasaad xasi dunyaa baad ku jiraysaa naarta waa ka way farxi lahayen waxay qalbi ku qabowsanayaan way dhammaan doonaan way dhammaan doonaan iyay qalbi ku qabowsanayaan ah marka khaalidiina fiiha jannaday ku waarayaan weligood bay ku jirayaan ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma jiranayaan ah aka dhibaato ma arkayaan dhib ma arkayaan waa nicmo wey نعود رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم إلهي باكرا للنقضي ورضوا عنه أيقنا وإكرا للنقضي إلهي باكرا للنقضي أمر كيسي بيقاتين بقول كيوا بقول إيمان كي بيلي يمادين أعماشي بيقوتين وحي إلهي كرابي بيكهرين أوامرتي إلهي بيقاتين wuxuu ka reebeyna way ka hareen ilaahay wuu ka raali noqday subxaana wa tacaala laanna ridaha ilaahay daacadiisaa lagu gaara ridaha ilaahay daacadiisaa lagu gaara qurbiga ilaahay iyo dhawaashada ilaahayna daacadiisaa lagu helaa waxaa qofku uu ilaahay ugu dhowaan kara waa maxay waa daacadiis ridaha ilaahayna daacadiisa ku jira wax kasta oo wanaaga midka uu yani ilaahay kaaga raali noqonayo ma ogide waa khayr oo dhan baa lagu dadaala kan ugu yar xataa Ah, wuxuu rasuulku ilaahi calayhi salaatu wasalaam camalka ha yaraysanina waxa uu- acmaasha ugu yaryar waxa alla wixii ajir lagu sheego khayra ha yaraysanina midka ilaahay idinkugu raali noqonayo ma ogidin ilahay aan kaga raali noqonayo camalka waxaa loo sameynaya waa ridaha ilaahay soo ma hal camal baa laga yaabaa un keliya inuu kaaga raali noqdo ilahay beligaa waxaad acmaasha farada badan samaynaysay mid yar oon mar samaysay unbaa laga yaabaa inuu ilaahay kaaga raali noqdo wuxuu rasuulku ka warramay calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay nin reer banu israa'iil ka mid a yaa intuu aada oon u qabtay ayuu ceel biyuu helay isagoo adee aad aad oon xun u hayay nafta ku dabayartay ceelkii buu galay wuu cabay markuu cabay oo ka dhargay oo ku qabaysto noolaaday oo soo baxay soo kortay markuu dhunaankii usoo baxay ey ceelka karkaarkiisa sidaa ugu wareegaya oo ciidii qoyanayd ee ceelka korkiisa lagu daad ay ku daadaa biyaha markii ceelka laga cabayo dee xoolaha laga waraabsanayo meeshii dacdii baa ku daadanaysa marka ciidii oo dhan baa qoyan iyuu cunayaa oon dartiisa markaasuu yidhi eygan ogow wixii aniga hayo kala hayo ogow waa naf ogow markaasuu ceelkii intuu galay khufkiisibuu intuu biyo ku soo qaaday fasaqaahu markaasuu ku waraabay fashakara allaahu lahu ilaahay wuu uu ka raali noqdayo waqafara lah wuu u dembi dhaafay wax camaloo kale uu sameeyo iyo ma jiro intaa kaliya ilahay uga raali naxariista uu u naxariistay nafleydaas aa dhimanayo ayuu u naxariistay marka hadaad wax yaroo hadaad wax dhibaataysan aragto ama wakti ah, nin or- dadkii waaweynaaye ee or- culimmadii hore ka mid ahaya markuu dhintay baa ilaahay wuxuu ku yidhi waxa ilaahay kuugu naxariistay darajada kuu gaarsiiye ma garanaysaa maya yaa rabbi habeen qabow aada u daro uu dhacayo bisad aada u naxariisatay mukulaal meel ku qarqarayso aad aada u naxariisatay oo aad waxsiisay oo intaad qaaday meel gelisay taasaan kaa kugu naxariistay baa ilaahay ya marka camalka wax- waxaa laga yaabaa mid yar inuu ilaahay kugu naxariistay camalka ha yaraysane acmaashoo dhan ku dadaal wixii ajir lagu sheego o dhan ah, ku dadaal waxa ridaha ilahay lagu gaaray waa camalkiisa wey. waa camalka radia allaahu canhum waraduu canhu radia allaahu canhum ilaahay baa ka raali noqday iimaankii iyo camalkii wanaagsanaa ay la yimaadeen iyo ikhlaaskii daahirkoodii iyo baatinkoodiiba ilaahay bay rumeeyeen Ah. waraduu canhu ayaguna ilaahay bay ka raali noqdeenoo wuu- ilaahay wuu abaalmariyey sida uu abaalmariyey jannada la siiyey markay arkeen ayaguna way raali noqdeen way raali noqdeen way raali noqdeen ahlu jannuhu markay jannada galaan oo wax walba oo nicmaan la siiyo waxay naftooda ishtahaysoo dhan la siiyo yaa ilaahay wuxuu leeyahay hal radiitum ma raali noqoteen markaas ilay nacam yaa rab maxaana u raali noqonayn waxaada qof kalaba siinin baad na siisay ma idiin ziyaadiya ilaahayow maxaa noo dhiman ood na ziyaadinaysa wax walba waad na siisay waan idinka raali noqday baa ilaahay leeyahay mar dambana idiin caroon maayo Ah. uxillu calaykum ridwaani falaa asqadu calaykum bacdahu abada mar dambe idiin caroon maayo waa idinka raali noqday marka ridaha ilaahay baa wax walbaba ka weyn wax walba abaalmarin laysa waxaad ilaahay weydiisay maxaa ugu weyn rida allahi subxaana watacaala ridaha ilaah ilaahay hadduu kaa raali noqday bas waad liibaantay wey Mm. waraduu canhu ayaguna way raali noqdeen ulaa'ika kuwaasu xisbullah ilaahay jamaacadiisii weeye kuwa ilaahay uu isu nisbeeyey inay jamaacadiisa yihiin fadli badana kuwa waa tashriif wey xisbullah cibaaduraxmaan iyo xisbullah iyo ah waa tashriif weeye sida ilaahay uu sharif ulaa'ika kuwaasu xisbullah ilaahay xisbigiisi weeye jamaacadiisi weeye alaa ina xisb allah ilaahay jamaacadiisu hum lmuflixuun kuwa liibaani wey jamaacada ilaahay waa kuwa liibaani xisbullah waa kuwa guulaysta wey Ah, allahuma jcalna minhum allah naga mid dhigo Ah, dadka ilaahay uu ka raali noqday ee xisbigiisa ilaahay uu ku tilmaamay allaha naga mid dhiga walaale iimaanka iyo camalka saalixa lagu gaaraa wey inaanu ku dadaalno taasaa la doonaya qur-aanku waxa uu nagu hanuuninaya noogu yeerayana waa taas wey Ah, inaan cam- acmaasha ku dadaalno camalka aan badino Ah, dikriga ilaahay iyo daacada inaan badino oo acmaasha aan ku dadaalno yaa la doonaya Mm. suuraddan yani waa suura suurada suuradaha fadliga badan bay ka mid tahay suuraddu waxaa ku jirta suuraddan waxaa ku badan baa la yidhaahdaa is- yani ismu jalaalaha ku badan afartan ismu jalaalaha ku jiro Ah, allah marka waa suuradda aada u weyn haddaad akrisato fadiiladeeda wixii lagu akriyo waa la helaa Ah. insha allah qur-aanku waxa ilaahay yani xawaaijta lagu weydiisto ilaahay lagu baryo waxaad doonaysa lagu lagu weydiisto waxa ugu weyn kalaamkiisa wey waxa ilaahay lagu caabudana waxa ugu fadli badan kalaamkiisa wey waxaa la doonayaa ina markaad markaad wax kasta aad doonayso inaad qur-aanka wasiila ka dhigato wax walbaba ilaahay gacantiisa ku jira suuradda ugu gaaban qur-aanka iyo suuradda ugu dheer kulligii mid kas meel mid kastoo ka mid a aayad ka mid a ama suurad ka mid a haddaad ilaahay ku barido waxaad doonaysa ilahay waa ku siinaya إلهي أنا وافجه سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي دبقين الله دافو مرادين الله أقبله إلهي ذنكي كو قرآن كقاتك وعمل فرعان الله نقرب